الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الفصل الثاني فصل كاللباد في فضل الفقر والفقراء وحفصل يهي فقرك فضلك أولي يهي إيا فقراء ذاتك فقراء مساكين فضلك إليهم فقري وعلي هذا حول يري أما حول الآن faqiir waxaa la yidhahdaa qofka aan waxba mulkin shaqana haynin ama xoolo waa haystaa wuxuune kuma filna wa min maxaasini maa ra'aytu fii kutubi tawxiid wey kutubu tawxiid wixii ugu wanaagsanaayo aan ku arkay almudawala ee kutubta dhaadheer weeye waxaa ka mid ah ana rajulan min alculamaa'i alcaarifiina billaah culimmada ilaahay taqaana nin ka mid a ayaa khadara bibaalihi ciddatu asilati dhowr su'aalood baa qalbigiisa ku soo dhacay minhaa waxaa ka mid ahaa maa xaqiiqatu tawxiid wamaa xaqiiqatu lfaqri tawxiidka xaqiiqadiisu waa maxay faqriga xaqiiqadiisu maxay tahy wa sa'ala ahlalcilmi almawjuudiina fii zamaanih dadkii cilmiga lahaayo xilligiisii noolaa ayuu weydiiyey famaa ajaabuu ma jawaabin jawaabo ku qanca ma helin fakhtama lidaalika wanaama arrintaa waa u murgey wuu seexday nebiga moxamed calayhi salaatu wasalaam buu manaamkii ku arkay wuxuu yidhi maxaad la murugaysantaha wuxuu yidhi sidaas baa igu soo dhacday wax ii jawaaba ma hayo markaasaa wuxuu ku yidhi iweydii waxaa rabtid su-aashii wuxuu weydiiyey maa xaqiiqatu tawxiid waxaa lagu yidhi wax allaala wixii qalbigaada ku soo dhaca waa halaagsamayaan waxba waa wax baaba'aya ilaahayna khilaafsan si kastoo aa qalbiga iska dhahdid sidaa aa qalbiga iska tiri ilaahay waa khilaafsan yahay ma aha wax kastoo kugu soo dhaco aad suuraysatid wuxuu yidhi faqriga xaqiiqadiisu waa maxa waxa weeyaan buu yidhi inaadan shayna lahayn adigana aan shayna ku lahayn adigana lagula shay kuma leh adiguna waxba ma lihid hadalkan maxaa looga jeedaa waxa weeyaan waxaad mulaaxadaynaysaa waxa gacanta aa ku haysid nooc kastoo ay yihiin xoolo badan ba hayso milki ilaahay weeyaan adigu ma lihid waa wadeeco adigu ammaano kula taal wey sida nin la aaminay tasarufkii oo kale baa ugu tasarufi kadhaa waa inaan adiga shay kulahaynna waxaa looga jeedaa inaa addoon ilaahay noqotid yaa ee aadan shay kale oo ilaahay cid ilaahay ka soo hadho oo kale addoon aadan u noqon can sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan hayn maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga miciisaan hayn sitata nafarin lix nin lix shaksi faqaala almushrikuuna gaaladii baa ku dhaheen lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam udrud cayri haaulaa'i kuwaan lixdan laa yajtari'uuna calaynaa ys nagu dhiiran mayaan yasa nagu dhiirane macnaha waxa weeyaan naga kaxe kuwaan ha lama fadhiisan karne wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi ana aniga oo sacda wbnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud wa rajulu nin kaloo min hudaylin reer hudayla saddex wa bilaalun bilaal afar wa rajulaani laba nin oo nasiibto aan halmaamay usamihim inaan magacaabay lixdaasaan ahay fa waqaca fii nafsi rasuulilahi rasuulka ilaahi naftiisa waxaa ku dhacay sala allahu calayhi wasalam maa shaa allahu ilaahay wuxuu doono wa xadaa nafsahu naftiisina wuu ugu sheekeeyey macnaha balgaaladu sida ay leeyihin waa yagale haddaa kuwaan masaakiinta naga kaxaysa nago isku meel ma fadhiisan karne waanu kula fadhiisanaynaayoo waa ku dhegaysanaynaayoo waa inaan ku rumaynaa laga yaabaa waa iyaga lehe talow miyaad samaysaaye mar bal dhahdaa u banneeya kuwaan ha yimaadeene naftiisa xoogaasaa ugu sheekay fa anzala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu soo dejiyey walaa tadrudi aladiina kuwii ha eryin yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaya bilghadaati aroortii walcashiyi cashiga gelinka dambe iyo gelinka hore yuriiduuna xaalay doonayaan wajahu ilaahay ridihiisa iyo daatadiisa wejigiisa inay aakhiro ku arkaan maa calayka adiga dushaada maaha nebi allow min xisaabihim iyaga xisaabkooda min shayin waxba iyaga xisaabkooda adiga kaama saarna wamaa min xisaabika adiga xisaabkaaduna maaha calayhim dushooda min shayin waxba adiga xisaabkaadana iyaga dushooda waxba kamaa oo fatadrudahum aad eridid oo fatakuunu aad markaa aati min alaalimiin ma kaxayn ka dhid weeyaan rawaahu muslim waxaa la yidhi aqrac binu xaabis cutba binu xisna alfazaari nin la dhihi jiray labadaa nin cabaas binu midraas saddex nebiga u yimaadeen sala allahu aleyh wasalam mise nebigu wuxuu la fadhiyaa fuqaradii muslimiinta qayb ka mid a camaar binu yaasir iyo suhayb iyo bilaal iyo markaasii xaqireen markaasi waxay ku dhaheen yaa rasuullahi haddaad soo fadhiisan lahayd meesha hore majliska kuwaana xoogaa iska fogeyn lahayd waa kula fadhiisan lahayn cilmina waa kaa qaadan lahayd waay maxaa yeelay waxaana dhibaya bay dheheen jaakadaha iyo dhididkooda iyo xoogaa shiirka ka soo uraya ilaa waxay qaadan jireen dhar suufa la qaadan jiray qofkii muddo qabana waa ku dhididaya urur qurmuun baa soo uraysa marka wuxuu yidhi nebigu anugu mu'miniinta eryi maayo markaase waxay dheheen annana ma jeclin bay dheheen addoommada ku ag jooga inaan la fadhiisanno maxaa yeelay carab wafdiyaday baa imaanaya adoo annaga raggaana ag fadhiyaan inay rag madaxa noo yimaadaan maya maya nala ku arko raggaasoo meesha fadhiya waa rag waaweyn oo jannada badankooda loogu bishaaray nebigu waa diiday waxay dhaheen haddaba waxaad samaysaa ma annagana majlis noo samee iyana majlis u samee qolaba maraa kuu timaad taasaa xoogaa soo jiidatay nebiga isagoo isla bal kuwaan inay islaamaan nebigu wuxuu wada in qoraal taa ka sameeyo jibriil baa soo degay aayaddaanu keenay walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashi bes warqaddii la dabcayn la qoro waa la tuuray fuqaradiina waa la da'ayey sidaas arrinta ku dhammaatay waagii dambe nebigu fuqaradoo la fadhiisan jiray sidaasaa arrintu ahaan jir can cabdillaahi bni muqafalin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah wallaahi inii anigu la uxibuka waa ku jecla faqaala nebigaa yidhi undur fiiri maadaa taqul waxaad leedahay ka fiirso qaala wuxuu yidhi ninkii wallahi inii la uxibuka nebala waa ku jecla faqaala nebi wuxuu yidhi undur fiiri maadaa taquul waxaad leedahay ka fiirso qaala wuxuu yidhi ninkii wallahi inii la uxibuka alaaa maraatin saddex jeer faqaala nebigaa yidhi in kunta haddaad tahay tuxibunii midi jecel faacidda u diyaarso lilfaqri faqriga tijifaafan karbaash karbaash iyo abjaad iyo waa waxyaalaha geela iyo awrtaya looga xijiya rarka iyo haamaha iyo waxaa haddaa ay jeceshahay oo aniga ay jeceshahay abjaad udiya u diyaarso faqriga abjaad yaa ama karbaash waay xataa qalbiga ka runsheysay jecesha maxaa yeelay fa ina alfaqra faqrigu asracu mid u degdeg badan weeye ilaa man axadka yuxibunii ijecel yuxibunii ijecel min asayli daad ilaa muntahaa meesha u socdo daad meesha ilaa daadku wuxuu aadaa meel godan daad buura kama baxo moogta meel un godan buu hoos buu meesha hoosaysa unbuu u ordaya marka sidaasoo kale daad kolka ugu ordayo kale qofka aniga ay jecel faqrigu ugu soo degdegaya marka dee nebiga jacaylkiisa wax kasta ka weyn faqri muxuu sheegaya ya markaa saasaa loo sheegay darajat alfaqri marka faqriga qofku faqiir iska yahay waxa weye hadduu ku sabro ajar badan bay leedahay bal can abi umaamata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi carada calaya rabbi rabbigay baa ii bandhigay liyajcala lii inuu ii yeelo badxaa makata maka buuraheeda dahaban dahab ilaahay wuxuu iisoo bandhigay haddaan nebi maxamed ahay nebi maxamedoo buuraha maka dahaba lagaaga dhigo qultu waxaan idhi laa yaa rabbi rabbigayow maya walaakin ashbacu waan dhergi yowman maalin wa ajuucu yowman maalinna waa iska gaajoon ow qaala nebi wuxuu yidhi alaaan ajuucu alaaan saddex maalmood baan gaajoon ow naxwa haada ama hadalkaa wax lamiduu yidhi ee dahabyadaa iyo waxaa ma raba faidaa juctu haddaan gaajoodo tadaractu ilayka ilah waa kuu tadarucaya la baahida ilaahay baa loogu dhowaadaayo waa ilaahay bay ku xusuusinaysa adaan kuu tadarucaya wadakartuka waa ku xusuusanaya oo waa ku xusaya waidaa shabictu haddaan dhergana shakartuka markaa waa kugu shukrinaya alxamdu lilah waxamidtuka waa ku mahadinaya markaa nebiga xoolo badan diyaar uma noqon xoola yar bow doorta xoolaha yar xoolaha badan qofku waa mashquulinayaan waa laga shaqayn waayayaa cibaadaday ka dhuminayaan waka waayadii haddee nebigu diiday buuru inay dahabu noqdaan imaamu busuuri muxuu yidhi busiiri waraawadathu ljibaalu shumma min dahabin can nafsihi faaraaha ayama shamami waakadat zuhdahu fiiha daruuratahu ina adaruurata laa tacdu cala alcisami wakayfa tadcuu ila addunya daruuratu man lowlaahu lam tukhraj iddunya min alcadami nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaalkiisa sidaasuu ahaa waa diiday waa ka jinsaday buuraha markay daciin u noqdaan dahab wa canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ina akbada wliyaa'ii awliyadayda axibadayda kuway jecel kan loogu kamasho badan yahay cindii agtayda la mu'minu waa mu'min mu'minkaasoo khafiifulxaadi khafiifulxaad ah xaalkiisu fudud yahay waa maxay khafiifulxaad waxa weeyaan caruur iyo ehel yar macnaha reer yar dad yar oo aan dad badan oo mashquuliye ku xirnayn kaasoo duu xadin dheef uga u saaxiib ah mina salaad xagga salaadda salaad badan in la yimaado wey kaasoo axsana wanaajiya cibaadata rabbihi rabbiga cibaadadiisa wa adaacahu ilaahay adeecay fi sir hoos ahaan wa kaana ahaadayna qaamidan mid qarsoon fi naasi dadka dhexdiisana qarsoon oo nin la sheeg sheego hebel hebel la yidhahdaan ahayn laa yushaaru ilayhi laguma ishaaro bilasaabiici faraha ha waka waka hebel nin aad loo yaqaano caan oo faraha lagu fiiqfiiqayo aan ahayn reer iyo dad yarna leh salaad iyo cibaado badan wa kaana risquhu risqigiisunu ahaaday kafaafan mid kafaaf ku filan fa sabara ku sabray calaa daalika arrinka xoolo ka badbadan maahae in yar isagoo noloshiisa ku filan wey uma nafaada yadahu nebi gacantiisibuu hurgufay fa qaala wuxuu yidhi cujilat maniyatu kaasoo geeridii loo soo dedejiyey kuwa w kaasoo qallat bawaakihi kuwa u ooyayana iska yaraadeen ninkii dhab loo yaqaan baa loo ooyaa hebel baa dhintay la dhahaya mogta qallat bawaakihi kuwa u ooyayana ay yaryihiin ya haye qalla turaasuhu dhaxalkiisuna yaraaday xoolo badan oo laga dhaxlan aan ka tegaynin ha kuwa loogu kamasho badan yahay ilaahay nebiga agtiisa cajaa'ibka kuwa weeyaan dadka noocaas waa faqiir rawaa tirmidiy baa wariya hadiis alaaata saddexda xadiid weliba waa asaaniid oo wada fiican waay waa nin cibaado aan waxba haysan dadku cajaa'ibaa noocaasaa jira can saali bni sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi mara rajulun nin baa soo maray cala nabiyi sala allahu alayh wasalama faqaala nebigaa ku yidhi lirajulin ninoo jaalisin fadhiyay cindahu agtiis nin kaloo nebiga ag fadhiya wuxuu ku yidhi maa ra'yuka fii hadaa ninkaas maxaa ka leeda naag maray faqaala ninkii meesha fadhiyay wuxuu yidhi rajulunkani waa nin ninkaasoo min ashraafinnaas dadka kuwada sharafta la ah wallaahi haadaa ninkaani wallaahi xariyun xaqiiqe wuxuu ku yahay in khadaba hadduu gabar doono an yunkax in loo nikaaxiyo cid diidi kadhah ma jidho waa loo guuranaya laba nin hodane wa in shafaca hadduu ergeeyana yaa an yushfaca in laga erga aqbalo cid kasta oo macnaha waasida iyo weji u noqdo oo nin kastoo weyn oo ugu tago arrintiisa waa laga yeeli waa nin la yaqaan fa sakata nabiyu nebigu waa aamus sala allahu alay slam uma mara rajulun aakharu nin kalaa soo maray faqaala lahu rasuululahi nebigaa ku yidhi sala allau alay wasalam maa ra'yuka fii haada ninkaana maxaa ka leeda fa qaala wuxuu yidhi ninkii fadhiyay yaa rasuululahi haadaa rajulun waa nin oo min fuqaraa'i ilmuslimiin ah haadaa ninkan xariyun xaqiiqa wuxuu ku yahay in khadaba hadduu doono gabar allah yunkaxa inaan loo nikaxin wa in shafaca hadduu ergeeyana allah yushafaca inaan laga shafeeca aqbalin ilaa waa faqiir ciduma taqaan dadku usoo usoo joogsan mayaan xoolahay danaynayaan wa in qaala hadduu hadal dhahana allah yusmac liqowli hadalkiisaba inaan la dhegaysan weligiisba wax macaan ha sheegay fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu alayh wasalam haadaakani khayrun ka khayr badan min mil-il arda ardada muggeed kan hadda aad leedahay wax la siin mayo wuxuu ka khayr badan yahay ardada muggeed oo min mili haadaa kii hore oo kale ah kun nin iyo toban nin iyo boqol iyo laba nin ardada muggeed ya oo ninkii hore oo kale ah waxaa ka khayr badan oo aad leedahay hadalkiisaa la dhegaysanaya waxbaa la siinaya oo waka halkaa nin baa ka fiican waa qaab un ilaahay ogyahay nabiga loo daahiriya lagu kala fadilay nin iska faqiira ninkaanoo qalbigiisu jaban yahay ilaahay maciisa markasta xaadir aho ilaahay qalbigiisu ku wen yahay wey can midraas alaslamiyi radia allahu canhu marka qofkii inta aan waxba haysan ku sabray aan macnaha ilaahay qismadiisa aan u caraysnayn ee sidiisa ilaahay ku caabuda ajarkiisau leeyahay tirada badan can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi yadhabu saalixuuna dadka wanaagsan waa tegaya alawalu falawalu kan hore kan horeynta ku soo raaca dadka un hadda tegaya oo hor dhimanaya waa dadka un wanaagsan wa yabqaa waxaa baaqi noqonaya xufaalatun bunsh oo ka xufaalati shaciiri heedda macnaha bunshaheedoo kale ah waxaan qiimo lahayn wey awi tamri timirta macnaha teeda la naco qolofkeedoo kale kuwaasoo laa yubaalihim allahu ilahay usan u aabayeelin baalatan aabayeel rawaahumaa labada xadiis ba albukhaariy imaamu bukhaari ayaa wariyey waxa weeyaan timirta teeda xun weeyaan kuwaa loo aabayeeli maayo waxba ma marka dadka wanaagsan qarni kasta iyo sanad kasta dadka wanaagsan baa hor dhiman dadka dadka ugu hooseeya ugu liita haraya kuwaasna kuwa ilaahay u aabayeelayo ma ah waa iska dad dhunsan wey bay u badan yihiin baa lagu leeyahay waqiila waxaa lagu yidhi licabdillahi bni camrin radia allahu canhuma alasnaa mayaanan ahayn min fuqaraa'i lmuslimiin fuqaradii muslimiinta mayaanan ahayn cabdullahi bni camr faqaala wuxuu ku yidhi ninkii la hadlaya alaka imra'atun xaas ma leedahay taawi ilahe aad xaggeeda u dumantid u hoyatid qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi alaka maskanun guri ma leedahay taskunuhu aad degtid qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fa anta min alaqniyaa'i baa ka mid taha dadka hodankaa guri aad u hoyatid iyo xaas haddaad leedahay faqiir maahayd hodan baad qaala wuxuu yidhi ninkii hadlayey oo awal lahaa fuqarada ma waanan ahayn fa ina lii khaadiman waxaan ba leeyahay xataa mid shaqaalo ah oo ii shaqeeya qaala wuxuu yidhi fa anta min almuluuka boqoradaaba ku jidhaa marka adaaba laguu shaqeeyaa khaadim baaba kuu shaqeeya oo kuu adeega ha rawaahu muslimun imaamu muslim ayaa xadiidka warinaya marka qofkii ilaahay siiye guri uu dego oo isku asturo zawjo oo weheshado khaadim ya bes weeyaan kal muluuka oo kale wey nicmadaa weyn ilaahay ha ku shukriyo wey dadkaa shaqaynayo guryaha iyo meelaha ay ka shaqaynayan khudamada iyo waxaas loo shaqaynayo waa nicmo weyn wey can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi allaahuma arzuq ilaahu ku arzaaq aala muxamedin muxamed aalkiisa nebi maxamed dadka ku xihan quutan quud wax ku filan rawaahu lbukhaariy ayaa wariyey wartirmidiy wa muslim bilafdi wuxuu ku wariyey allaahuma ajcal ilaahu ka yeel risqa aali muxamedin muxamed aalkiisa risqigiisa quutan quud wax la quuto oo dee la cuno oo gaajada biiyo oo nafta lagu ceshado ee nebigu awlaadiisa iyo xaasaskiisa iyo ya xooladii tiradii ka bata uma dalbin marka tan quudka u dalbaya wuxuu og yahay inay wax fiicanto iyaga sidaa u khayr badan tahay laakiin dadka hadda qofkaas wuxuu leeya ilaah dadka kan ugu qanisan aniga iga dhig weli tirmidiyi wa muslimin nebigu wuxuu yidhi qad aflaxa waxaa liibaanay man aslama qofkii islaamay wa kaana risquhu risqigiisuna ahaaday kafaafan mid kaafiya waqanacahu allahu ilaahayna ku qaniceeyey qaniicana la siiyey macnaha oo fii riwaayatin duubaha waxaa laan janna leh liman hudiya qof lagu hanuuniyey ilalislaam islaamnimada wa kaana cayshuhu cayshkiisuna ahaaday kafaafan mid ku filan wa qanica kuna qancay qanicada hadday qofka ka maqan tahay weligii waxba ku waxba ka dhergi maaye kaasaa ugu fiican wey can cimraan bni xusaynin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yihi dalactu fi ljannati jannada hanqalocsada fara'aytu waxaan ku ogaaday agara ahlihaa ehelkeeda badankiisa alfuqara'a kuwa fuqarada jannada dadkii iiga muuqday dadkaan adduunka waxba haysanoo mu'miniinta ahaa ayay baa ugu badnaa marka maxaa faqrigu ku yeelaya mar haddaad jannada hesho wa dalactu fi naari naartaan hanqaloocsaday fara'aytu agara ahlihaa ehelkeeda kan ugu badan waxaan ku ogaaday annisaaa dumarkaan ku ogaaday dumarkaa naarta ugu badnaa rawaahu shaykhaani wa tirmidiy waa maxay markaas nabigu jannada iyo naarta arkayo salaad macnaha qoraxmadoobaad buu tukanayay ama leylatlisraa bay ahayd ama hurdee ba ahayd way can usaamata bni zaydin baa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi xu qumtu calaa baabiljannati jannada albaabkeedaan istaagay fa idan isla markaa caammatu man duul badanki daalahaa naarta gelaya dakhalahaa jannada gelay almasaakiinu masaakiinta ayay ahaayeen waidan isla markaasba asxaabuljaddi hodantinimada kuwii asxaabtaha dadkii xoolaha lahaan jiray ganacsatadii iyo kuwii xoolaha lahaa iyo kuwii kaleyo maxbuusuuna kuwa la xabisay ahay jannana lama geyn naarna lama geyn waa lala xisaabtamaya xaggee ka shaqaysay xaggee ku bixisay wakaas masaakiintii gelaya waa sii raaxaysanaya ahlunaari ka war ilaa asxaaba naari asxaaba naarki mooyaane faqad umira bihim iyaga waxaa loo amray ila naari naarta inay galaan ehlu naar naar bay galeen ehlu masaakiinna jannadii bay galeen kuwaana waa lala xisaabtamaya ilaa waxa la leeyahay xoolaha waxa weeyaan xalaal waa xisaab xalaal haddaa ka shaqaysa waa lagugula xisaabtamaya xoolaha xaaraan haddaa ka shaqaysidna waa cadaab markaas maalka kuwa leh iyo manaasibta iyo dheefta iyo wejiga weyn adduunka su-aalaa la weydiinaya wa qumtu calaa baabi naari naarta albaabkeedaan istaagay faidan caamatu man dakalahaa dadkii galay badankiisu annisaau dumar bay ahaayeen rawahu sheikhaan dumarku waxaa la yidhi marka hore bay naarta u badanayaan marka dambena iyagaa jannada u badanaya maxaa yeelay xaasas bay u noqonayaan nimankoodii ahlu jannada ahaa ama waxaa la leeyahay badnaanshaha naartu waa dumarka adduunka oo faajiriinta ee xumaa jannada kuwa u badanayana waa dumar kale oo xuurciinta u badan yihiin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yihi yadkhulu fuqaraau lmuslimiin muslimiinta fuqaradoodu waxay gelayaan aljannata jannada ayay gelayaan qabla aqniyaai aqniyadii muslimiinta hortood waa isla muslimiinaad kuwii muslimiinta xoolee haysa ka hor baa fuqaradan waxba haysan baa jannada gelaya binisfi yoomin maalin barkeed bay jannada uga horeynaya fuqaradu maalin barkeed hal gelin oo intee u dhigmaa wa huwa gelinku niskaas khamsumiata caamin wey shan boqol oo sano shan boqol oo sano baan kuwan waxba haysan jannada sii kusii jirayaan kuwaana lala xisaabtamaya oo horan yihiin waana wada muslimiin qolo kasta iyo fuqaradooda can anasin radi allahu canhu an nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi allahuma axyinii ilaahu inoole balxadiidkan day miskiinan xaal aan ahay mid miskiina waaxyinii ilaah wa amitnii ilaahu idil miskiina anoo miskiina anoo miskiina inoole nebi maxamed calayhi salatu salaam anoo miskiinan idil waxshurnii ilaahu isoo xaadiri fii zumrati lmasaakiini masaakiinta jameecadooda yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada kooxda masaakiinta ilaahu jameecadooda igu soo dar faqaalat caaishatu waxay tihi lima yaa rasuulah rasuulka ilaahay masaakiinta maxaa ku dooratay qaala nebi yidhi inahum masaakiintu yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan qabla aqniyaa'ihim aqniyadooda hortood iyaga laftooda muminiinta muslimiinta kale oo hodankaa hortood biarbaciina khariifan afartan dayrood afartan sano macnaa khariif waa musanad yaa caaishatu caaishaay laa taruddii ha celinin ha radin almiskiina miskiinka walow bishiqi tamratin xaba timira jeexeed ba allah ka dhigay wuxuunsi miskiin ku baryay oo wax ku weydiistay wuxuunsi xaba timira macnaha qalkeed ballaceed macnaha waxa jeexeed ba allah ka dhigay wax yar allahu akbar yaa caaishatu caaishaay axibii jeclow almasaakiina masaakiinta waqarribiihim soo dhowe dadkaas waa dhib unbaa macnaha wada haysa baryootamaya oo wax weydiisanaya oo wareegaya oo kuwaha aamusanoo badanna waa jira fa ina allaha ilaahay baa yuqaribuki adigana kusoo dhaweynaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada ayaa ilaahay kusoo dhaweynaaya bal cajaa'ibta arag marka halkan maxaa laga garta waa fuqaro oo fuqarada fadligaan leh fuqarada waxa weeyaan ilaahay ka cabsada faqiir ilaahay ka cabsanaya faqiir faajira oo aan ilaahay ka cabsanayn waxba faqrigiisu cadaab loogu daray wey wax u taraya ma jiro faqiir ilaahay ka baqaya wey ilaahay raalli ka ah u khuduucsan ya nasal llaha an yajcalana minhum aamiina wa an yaxshurana fi zumratim aamiin bayr fiiri marka wa qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha qaala lii rasuulullahi baa igu yidhi sala allahu alayh wasalam yaa caaishatu bal xadiidkan in aradti haddaad doonaysid alluxuuqa haleelid bi aniga ay soo gaadhid aakhiraa laisla tegayaa moogta inaad aniga ii timaaddo haddaad rabtid falyakfika ha kaa kaafiya min addunyaa addunyada xaggeeda ka zaadi raakibi gaadiidka kan saaran oo musaafirka zaadka sahayda u qaatoo kale nin musaafira muxuu qaataa xoogaa yar moogta xoolo badan bay iska qaadanaya inta ku filan oo weliba iska kooban intaasoo kale adduunyo ha kaaga filnaato haddaa rabti aniga inaad ii soo gaadhid ii timaaddo wa iyaaki adiga iyo waxaan idiin kala degayaa caaishaay wa mujaalasata alaqhniyaa'i kuwa hodanka la fariisigood waa kuwa hadda dadka qaar hadday arkaan ama la fadhiisaan ama salaamaan ay u qabaan wax weyn inay u xasishay yaa fulaan binu fulaan buu la joogay ama israacraacaan kuwa hodanka ah la fadhiisani sababtu waa ma ilahay bay kaa mashquulinaya walaa tastakhliqii fawan mara ha baaliyeysanin ha dhammaysanin xataa tarqaciihi ilaa aad ka toltosho anaha maradii waa dhammaatay oo inta dheh ha iska tuurin ilaa maradii si fiican aad nafciga uga dhammaysatidoo ka karkaratidoo ka harqaamatidoo ka tolatidoo waka waaga hore meesha fadaca jaan baa lagu toli jiray meesha kale dunkale yarbad baa laiskula toli jiray harqaamadan iyo casrigan iyo adduunkaanna maba jirinba ilaa hadba maradaada ka jaamajaamaysatid o aad ka karkaratid ee ta aad xoogaa qabtid in la yidhaahdo xaggaa loo tuuro hudhay weeye iyo ma garanaysaa ee layska noco lama rabo naftaada macnaha himadeedaa jabaysa mara haddaa laakiin hadba maaro qurux badan isku taagta waa isla weynaanaysa shaydaanku laftiisu waa murug bay u noqonaysaa qofkan hadba dharkiisa aad miskiinnimadaa iska qaadanaya midda kale tawaaduc baa helaysa akhniyada alla fadhiisan qalbigaa qalalaya qofka rabbi buu halmaamaya adduun iyo horumar kale iyo waxyaalo kale intaa un ka sheekaynaya markaa wuxuu yidhi fandur macii ayuha almuslim qofka muslimkaayo bal waxaad ila fiirisaa anna waa fiirinaya ilaa fadli lfaqri faqriga fadligiisa wa kayfa khaadaba allahu tacala nabiya sal sl nabigi ilaahay sow ilaahay sow nebigiisa ula khitaabay xiinamaa hamma bidarbihim markau damcay inuu agtiisa ka ceriyo axyaanan marmar fi lxadiid alawal xadiidkii kowaad waa lala hadlay nebiga wandur waxaa kaloo fiirisaa ilaa wacdi nebiyi nebiga yaboohiisa bimulaasamati lfuqaraa'i ninkii fuqarada in la laazimo liman xalafa anahu yuxibu ninkii ku dhaartay nebi alla waa ku jecla ya alayhi salaatu wasalaam fi lxadiid ahaani taasna xadidka labaad baan kusoo mara wandur waxaa kaloo fiirsaa ila ikhtiyaari nabiyi sal ly slm nebiga doorashadiisa licadami lqinaa bilmaali ya maal inuu hodan ku noqdo ya uusan ku noqon inuu doortay maal uusan rabin nebigu fi lxadiid ahaali xadiidka saddexaad wandur fiiri ilaa nebiga qibdihi sala allahu alay slam kamashadiisi lilfaqiiri faqiir oo kantay fi lxadiid araabic xadiidka afraad yaa miskiinnimada nebigu ilaahay nooleeyo igu dilowaka wandur fiiri ilaa tafdiilihi lfaqiir halka faqiir alwaaxidi halka xaboo faqiirka sow nebigu uga fadilay calaa mil-il ardi ardada muggeed oo min alaqniyaai fi lxadiid alkhaamis xadiidka shanaad wandur ilaa asbaqiyatin fii dukhuuli ljanna jannada siday masaakiinta ugu hormarayaan fiiri qabla alaqniyaai kuwa hodankaa hortood bihamsi mi'ati caami fi lxadiid alcaashir xadiidka ugu tobnaad wandur fiiri ilaa dacwati nabiyi sal l sl nebiga ducadiisa fi lxadiid alxaadi cashar kow iyo tobnaad ducadii nebigu ducaysani oo muxuu ku ducaysay an yakuuna miskiinan xayan wa meyit waanahu yuxsharu fi zumrati masaakiin masaakiinta jameecadeeda lake wa fi lxadiid xadiid kale waxaa ku yaalay ina fi ljannati khurafan jannada guryaa ku yaal yuraa baadinuhaa min daahiriha gudaha haddaad joogto korka waxaaba arkaysaa wadaahiruha min baadina dabadda haddaad taagantahna gudaha ka arkaysa dhaloo kale yaale baa la yidhi rasuul ilaahay wuxuu yidhi nebi faqiira mu'min faqiira dadkaasaa iskale markaas waa faqriga lagu sabray wey cabsi iyo cibaadana lala yimi markaas ninka haniga ee xoolaha leh oo shaakirka ah oo xoolaha ilaahay ku shukriyo oo bixiyo oo zakada iyo sadaqada iyo khayrka iyo ku dhex jira mayaa fadli badan mise faqiirka ku sabray faqrigiis iyo dhibaatada hays keebaa fa fadli badan waxaa lagu leeyahy ninka hanigaayo shaakirkaayo ku shukriyey ayaa fadli badan ilaa ummad badan buu wax taraya marka faqriga faa'iidada le waa faqriga lagu sabray cabsidana wata ilaahay laga cabsanayo haninimada wax taraysana midda ninka haaniga ee shaakir yahay weeye ilaahay ku shukrinayo rawaaha hadihi alaaata saddexda xadiid baa waxaa wariyey atirmidiy athani wahaliث bisanadayni hariibayn walawalu bisanadin saxiixin walakin walakinahu ruwiya haliث fi kitaab libaas